aynu ku bilownay maanta waa maalinkii labaad ee bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo hal dhibic sideedka bilyan ee muslimiinta ee dunida ku nool ay sanadkan uga duwan tahay sanadihii kale ee hore ay ramadaanta u soomi jireen sanadkan waxa uu kaga gedisan yahay sanadihii hore xanuunka coronavirus dartiid oo loo xiray masaajido dhowr ah dhaqaale xumo guud oo uu keenay cudurkaasi banda lagu soo rogay dadka oo aanay meel ku wada afuri karin qaarkood iyo caqabado kale sidaa ay haddaba arrintan u saamaysay dadka ku dhaqan muqdisho waxaa warbixintan ka soo dirtay wariyaha v o a seenab abuukar maxamed
iyadoo maanta ay tahay maalinta labaad ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada muqdisho dhaqdhaqaaq ganacsi dadka ayaa si weyn ugu adeeganaya suuqa kuwaas oo iibsanaya waxyaabaha ay afurka ugu talagaleen inkastoo mashquul xoogan uu ka jiro suuqa haddana waxaa sare ukaca ku yimid qiimaha maciishada quutul daruuriga ah oo ay dadku si aada u isticmaalaan xiliyadan oo kale waa tan haweeney ka mid ah ganacsatada suuqa degmada xamarweyne oo v o a ugu warantay kororka qiimaha maciishada ku yimid wixii qaalwaay saaf bariis ah tomikow toman u ahaa jira hadda maxaa kacaya toman iyo saddex toman iyo afar say dadka u kala u imaandaran yihiin sokortoo kaleenta loor waayo iida labaatiyo shan labaatiyo shaniyo bar saasay maraysa awel labaatan iyo koow labaatiyo lama hadday qaalowda labaatiyo lamay ahaa jirta saliidoo kale labaatan la toman shan doolar u ahaa jira haddana labaatiyo shan doolar baasta oo makarooni ah oo dadka si fiican u jecel yihiin lix doole baraa lagu cuni jira toddoba doolar saddex sinti waa dheerdheertoo kaleento lix doole baraa lagu cuni jira toddoba doolar waa timirna waa ka daran tahay iyadana xasatada oo waaweyn oo magaalada wax keensayso dekadaha oo laga soo deynayo nin meeshaan joogo wax ma haysto wixii loo keeno haystaa sidoo kale waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimihii hore loogu iibin jiray khudaarta nuucyadeeda kala duwan oo ka mid ah waxyaabaha loogu isticmaalka badan yahay intuu lagu jiro bisha ramadaan sida uu v o a ugu waramay mid ka mid ah ganacsatada aan kula kulmay suuqa xamarweyne magaceyga waa maxamed ciise muuse sugaarta ganacsi haddankaalahadda xidhig hadda aan taaganahay waxaan ku jirnaa laba marxaaladood oo aad iyo aad u sii xun midda koowaad waxa waaye xagaa roobaa da'ey yacnii badaacadii dhowey laga soo qaaday roobaa da'ey roobkii da'ey yacnii gaari ma loo haayo badaacdii meesha iskaga buloliyey ee koronaa jira lama ruux misla joogs karo saddex ruux misla joogs kartaa la yidhi bandoo waa jira dadkiina yacnii kasyaray dhabdhabsi saa'is markii waa cararaayaan nin joogi kar ma leh khudaar haddii guud ahaan lagala hadla la yidhaahdo ma laga hadli karo waxaan laga hadli karin dadkiiab lacag haysanama qiimaha hadda waa sare u kacay xabadda qaar mid waa saddex door mid waa laba door mid waa afar door cimbah toban sideed toddoba lixa u yahay kumbaay waa afar kun shan kun lix kun saddex kuna u yahay bambeelna waa toban sideed toddoba lixa u yahay kumbaha toddoba kun lix kun shan kun afar kuna u yahay liin dhanaanta kiila waa hal doolar jicadii dhan kore u kacday xaggiya gaari aan lahayn badeecdii xag waa ka yar tahay kistii imaatana inta yaa gadahay marka ii sheeg ninka gadalahay ah sare u kaca ku yimid raashinka xilligan lagu jiro bisha ramadaan ayaa saameyn ku keentay qeybaha bulshada gaar ahaan dadka danta yar oo markii horeba ay xaaladu ku adkayd
suuqaa soo aadnay wax walba qaali waay dad wax ma haystaan kii wax haysta iyo kaa maanta wax haystaan waxba isma dhaamaan kulli iskulmada mid waa dad yacnii maciishadina qaali waay saliid lama gooyn karo sokor lama gooyn karo shay la gooyn karo majiro ilaaha arjo saala yeela inuu wax walba ilaahay noo soo raqiisiyo madaxweynaha unoo dadaalo oo waddanka noo kala furfuro umbadowga naga qaado bisha barakaysan ee ramadaan ayaa sanadkan kusoo beegmaysa iyadoo soomaaliya ay la tacaalayso cudurka covid nteen islamarkaana dowladdu ay bandow kusoo rogtay habeenkii magaalada muqdisho si looga hortago faafitaanka korona taana waxa ay saameysay isu socodka dadweynaha iyo ganacsiga qeybihiisa kala duwan salaad maxamed faarax waa ganacsade dukaan ku leh muqdisho waagii hore ramadaan hore ganacsi waa kala socday wax walbaa socday ama cabitaan haato ama cana haato ama bagaash haato wax walbaa uu gadmayey oo magaalo uu jawgeedu kala socdo dad kuu imaanayo dad kuu soo gelayo ummaddu faraxsan tahay bay ahayd tanna wax kuu imaanaya wax kuu soo gelaya midna male iyo wax gadmaya midda maalinta wax dhici karta inaana laba dolar aana gadin saan u fado qiimaha maciishada ka waran wixii dekedday ka go'an yihiin oo cayshaddu waxay ku raqiistaa ama isbeddel ku gelin inay dekeddii ka soo degayso inay kala socoto wax soo degaya male wax imaanaya male wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo soo saartay go-aano ku aadan masaajidada muqdisho ayaa bulshada amartay in guryaha lagu dukado salaadaha cishaha iyo taraawiixda inta lagu guda jiro xiliyada bandowga culama udiinka soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey bandowga xilliga habeenkii nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi waa imaamka mid ka mid ah masaajidada muqdisho dee culays weyn baa jiro taraawiixii tukashadeedii iyo salaadihii cishaha iyo xilligii ramadaantoo la rabay cibaadada in la badiyo ayaa welwel weyn jiraa hay-adaha dowladda oo isbarbar socda oo qaarkood ayna laga yaabo sidii loo baahnaynn u kale amar qaadanaynin baa jirta hase yeeshee go-aanka wasaaradda annagu waan qaadanaynaa qasab bayna nagu tahay laakiin welwel baan waxaan ka qabnaa booliska iyo hay-adahan amniga oo qaarkood iyagoon wasaaradda soo marin ay gacandhaaf samaynayaan oo imaamyadii masaajidada ay amrayaan inay masaajidada xiraan culayskaas weyn baa iska jira laakiin awaamirta wasaaradda waa qaadanayna tallaabooyinka looga hortegayo cudurka korona ayaa sidoo kale saameyn ku keenay maqaayadaha cuntooyinka afurka sameeya iyo kuwa xiliyada habeenkii furnaa waxyaabahaad afurka samaynaysaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid tahay sambuusiga burka bajiyaha kabaabka kutiliitiga iyo mashmashka waanu ku khasbanna adiga magaciisa la'aadee dadka afurka hadda adiga doonaya in adiga magaciisa la intaan wakhtigii la gaarin adiga inaan usii diyaarino marka ma idinku filan tahay shanta galabnimo iyo toddobada fiidnimo waa iska dareemi kartaa wakhti yar waay marka waxyaalaha adiga wakhtiga lagu yani lagu diyaarinayan adiga yani markay ugu yartaa waxay u baahan tahay shan sac iyo lix sac ay u baahan tahay aadayna ugu yartahay laakiin haddii dowladdii saas adiga ay tiri yacnii amardiido ma noqon karna insha allah adiga kulley waa dadaalaynaa insha allah si kastooy ahaato sare u kaca ku yimid qiimaha raashinka suuqyada muqdisho ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda ay dhowaan qiimo dhimis ku samaysay maciishada quutal daruuriga si looga hortago koror ku yimaada qiimaha maciishada oo aysan saameyn ku yeelan qorshaha looga hortegayo cudurka korona islamarkaana ganacsatada uga digtay in ay kordhiyaan maciishada wakhtigan xaalada adag uu dalku ku jiro seenab abukar maxamed v o a muqdisho